qoraalka ay labada maamul soo saareen oo soo baxay xalay saqdhexe xilliga soomaaliya ayay kaga hadleen doorkii iyo wadahadalladii soo qabsoomay ilaa shirarkii dhuusamareeb warmurtiyeedka labada maamul ayaa lagu yidhi magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsanaa habraacyadii lagu heshiiye ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada dowladda federaalka ayaa sidoo kale wadatasho la-aan ku magacaawday ayaa lagu yidhi qoraalka guddiga maamulka doorashada kuraasta somalilan iyo in dowladdu qalqal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka gedo arrimahan ayaa waxaa ka dhashay bay yidhaahdeen khilaaf sababay in uu dib u dhaco fulinta heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada muqdisho qoraalka labada dhinac ay soo saareen ayaa lagu yidhi puntland iyo jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeye fulinta heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar iyo habraacyadii lagu heshiiyey puntland iyo jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer puntland iyo jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay warmurtiyeedka ayaa lagu tilmaamay in xubnaha beesha caalamka ugu horeeyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay james swan ay door muhiim ahi ka qaateen sidii madaxda wadatashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in maamulada puntland iyo jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada si ay qeyb uga noqdaan qabsoomidda shir wadatashi oo si guud loogu xaliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay warmurteedka waxaa lagu yidhi jubbaland iyo puntland ayagoo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamulka doorashada hase yeeshee waxaa nasiib darro ah bay yidhaahdeen in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xaliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka warmurteedka waxaa lagu yidhi haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed saamilayda siyaasadda soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiinayna in puntland iyo jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo horey usii wada hanaanka dhismaha dowladnimada soomaaliya sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen waxaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir deg deg ahi laisugu yimaado magaalada muqdisho soddonka januari sanadkan labada kun kow iyo labaatanka si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada waxay yidhaahdeen waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in gacan ay ka geystaan in dalka laga badbaadiyo sida ay sheegeen khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro sideedda febraayo labada kun kow iyo labaatanka iyadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada dhinaca kale labada maamul ayaa isla xalay mid walba dhankiisa magacaabay guddiyadii laga sugaya ee doorashooyinka heer federaal iyagoo mid walba soo gudbiyey min sideed xubnood maamulka puntland ayaa sideed xubnood uu soo saaray laba ka mid ahi waxa ay yihiin haweeney halka jubbaland sideedda xubnood ay mid ka mid ahi tahay haweeney nuux muuse birjeeb v o a garowe